أيها الإخوة والأخوات وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إيديسو قدبيا محاضرة عن إما أبدا بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib kelmaddani waxay ku saabsan tahay ururka cusub ee hadda issoo shaac bixiyey ee la magac baxay assaadicuun bilxaq jimcihii lasoo dhaafay oo taariikhdu ahayd tobanka rajab waafaqsanna toddobada abriil yaa maraan muxaadaro dhigay su-aal la i weydiiyey oo ku saabsan arrinta markaasaan hadal kooban ka ka sheegay walaalihii dhegaystay kelmadda qaarkood baa iga dalbay inaan si faahfaahsan uga hadlo marka waxaanan u arkay inay sidaasi munaasab tahay sidaasaan marka caawa kelmadan usoo jeedinayaa oo iyaduna jimco ah toddobayo tobankii rajab waafaqsanna afariyo tobanka abriil su-aashuna waxay ahayd waxaa soo baxay koox cusub oo saadicuun bilxaq la magac baxday maxaad nooga sheegi kartaa maxaadse ka taqaan jawaabtuna waxay noqotay waxna waan ka aqaan wax badanna waa iga qarsoon yihiin nimanku mar dhow ayay soo baxeen laakiin waa nimankii la aqoon jiray oo aan ku magacaabi jirnay takfiir soomaalidu hadda waxay u yaqaanaan takfiirka jawiga jawigana kolley waxay u eg tahay inay ka wadaan dad jawiga markaa ay joogaan la qabsada oo isqarqariya oo isqarintaa ku dadaala oo meesha ay joogaan inaan laga dareemin ay ku dadaalaan oo xagga labiska iyo iyo maaragtay garka iyo madaahirtii maaragtay wadaadnimada inaanay ka muuqan bay ku dadaalaan waa kuwo marka tawaqufka tabayun la yiraahdo ila takfiirkii soo baxay lixdameeyadii oo jamacat alikhwaan almuslimuun masar maaragtay xabsiyada lagu guray waagi cabdinaasir inta xabsiyada lagu jiray waxaa soo baxay takfiir aada u xoog badan oo cali cabdu ismaaciil nin la yiraahdo uu madax u noqday oo dadka dhan takfiiriya oo wax alla wixii iyaga khilaafsan takfiirinayey kadib isagii waxaa la sheegay inuu wixii ka soo noqday laakiin waxaa ka dhaxlay oo asaga laftiisa takfiiriyey nin la yiraahdo shukri mustafa oo arday kuliyadda beeraha dhiganaya ahaa laakiin iska uun xamaaseysnaa oo aada u dhiiranaa todobaatameyadii bilbilowgoodii markii lasoo daayeyna xarakadiisibuu si fiican maaragtay boorka uga jafay oo uu tandiimkii sameeyey markuu xabsiga ka soo baxay ninkaasu marka takfiirka la yaqaano oo haaliga ah ee wax alla wix ayaga ka soo haray ama jamaacadooda aan ku jirin gaalay siiya yuu madax u ahaa oo jamacat lmuslimiin bay isku magacaabi jireen jamacat lmuslimiin macnaa dadka kale o dhan waa gaalo aad bay marka uga soo horjeedeen dariiqada maaragtay ahlusunna walxadiid oo saxaabada maalan qowlkooda oo kale wax xujaa uma aysan arkaynin ijmaac oo kale wax xujaa uma arkaynin kitaabka iyo sunnadana hadda waa sida ayaga ay la noqoto oo niman mujtahidiin inay yihiin isku sheegi jireen iyagoo jaahiliina oon diinka waxba ka aqoon waa niman uun muran badan un bay ahaayeen oo uun dadka caatifa iyo wax noocaas oo kalea ku sira marka waagii dambena toddobaatan toddobadii waa tii ninkaa la dilay shukri maaragtay mustafa la yiraahdo iyo raggii ugu qabqableysnaa xarakadiisa markii ay dileen maxamed xusein adahabi oo wasiir awqaaf ka noqday masar ay dileen nin culamaah akhyaaran ahaa marka iyaga waxaa qulubigooda xoogaa u adkeysan waayey kuwo kale oo lagu magacaabay atawaquf watabayun waxay yidhahdeen annagu waa aan ka joogsanaynaa inaan islaam u qirno dad aanan hubsanin inay jaahiliyadii ka soo baxeen oo taaquudkii ku gaaloobeen haddaanan arrintaa hubsanin annagu qofka islaam u qiri mayno islaam yaanan u qirin haddana waa gaal oo waa murtad oo diinkii ku jiran kuma jiran dhihi mayno laakiin muxasilatu lamri waa maxay iyo arrinku wuxuu ku soo shubanaayo waa in qofkaa aan islaamnimo logula dhaqmayn oo islaamka aan loo qirayn qof laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah leh oo arkaantii islaamka laga wada hayo oo wuxuu islaamka ku diidayo aanay jirin yaa waxaa la leeyahay haddii sida aan wax u fahamsanna aan u fahamsanayn islaam u qiri mayno oo ninkaas nin jaahiliyadii ka soo baxay maaha la leeyahay marka goormaha jaahiliyada laga soo baxaa waa in afkaartooda lagu qanco xisbigoodana lasoo galo marka maaragtay nooc maaragtay qarin ah oo waxaada qalbiga ku jira aan la muujinaynin iyo dadka kula dhaqmaan waxay aada u sheeg sheegaan ku celceliyaan hadda jaahiliyo oo jaahiliyadaas marka qofka lagu celceliyo jaahiliyadina waa muraadifa lilkufr cindahum waxaa sahlan qofki marka inuu ku qanco fikirkoodii gaalaysiinta ahaa wax maaragtay cilmi ku dhisan ma aha oo nusuusta sidii ay sheegtay oo ku cad axaadiistii in rasuulka sal ll ly slam nin saxaabiya uu ku yiri inaka mru'un fiika jaahiliya xadiiska saxiixa abu dar uu saas ku yiri haddana rasulka sal ly slam ma aanu takfiirinaynin jaahiliyada haddii macsi lagu waafaqay kaba soo qaadba jaahiliyadii maaragtay weyneed ee waktigii islaamka ka horreeya jiri jirtay waxay ku dhaqmi jireen hadduu qof ku dhaqmo markii lasoo islaamay kadib oo rasuulka sal sl sabab saaray kadib macsi wax ka badan ma aanu samaynin hadduu wix jaahiliyada samayn jirta lafteed u sameeyo iyaguna nimankani hadda waxay leeyihiin jaahiliyada waxa ugu horeeya waa alxukm bigayri ma anzala allah towxiidkiina waxaa lagu fasiray towxiid alxaakimiya waxa maarata ugu weyn ee towxiidka maaragtay uu tusinayo waa xaakimiyadii bay ku leeyihin marka nusuustii baa maaragtay la sheegaa iyadoon tafsiirkeedii laga qaadanaynin salafkii afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allah xukman ila qowmi yuqinuun ayaa lagu soo celcelinaya marka gabadhii hadday maalan u labisato si aan fiicnayn oo islaamkii aan waafaqsanayn waxaa lagu leeyahay waa jaahiliyadii dhaqankeedii bay qaadatay baa la leeyahay hadda waa yahaye macsidaas qofka diinka ma uga baxayaa maya macaasida diinka loogama baxo haddii aan la xalaalaysanin lakin iyagu waxay rabaan dadka inay iihaam u geliyaanoo wax walba wixii jaahiliya lagu sheegay in diinkii looga baxayo masaladaas xukunka ayaana ugu horeysa waan ka hadli doonaa xukunka iyo masalada maaragtay muwaalaat اlkufaar waan ka hadli doonaa haddii ala yihahdo marka waa nasiib daro in la yidhaahdo markii rasuulkeena sala اllahu alay wasalama uu dhintay kadib ayaa waxaa soo baxaysa jamaaco ama urur diineed islaamka hadda unkaaya oo hadda bilaabaya jamacat اlmuslimiin waa jamaaco oo waaqic ah oo jirta ama xukm ha haystaan ama yaana haysanine jamacada muslimiintana ma aha maarata mid zuulaysa ilaa qiyaamuhu uu ka dhaco waa mid joogeysa laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahirina cala alxaqi waa kii yiri rasulka sal slam ka zuuli mayso yani koox ummaddeeda kamid inay xaqi ku sugan yihiin ka zuuli maayaan buu yiri rasulka sal ly slam xataa yaatiyahum amru llah hum calaa dalik ilaa amarka alla uga yimaado iyagoo saas ku sugan waxay aaminsan yihiin nimankaani in jaahiliye guud ay dhacday oo lagu jiro jaahiliye guud oo dadkii o dhan wada caamimtay jaahiliyadii marka caamka ahayd ee rasuulka sal slam waqtigiisii maarata ka horeysay allaa baabi'iyey wuxuuna ku zuuliyey risaaladihii nabigeena sala allahu alay salama oo kitaab wax walba caddaynaya alla soo dejiyey rasuulkii baa sala allah alay slam wax walba maarata sii sharaxay oo diinkii alla ummadda waa u dhammaystiray alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina ayaa alla u yiri markii xajatulwadaac rasuulku sal lla alay slam ummadda uu la xajinayey oo bilo yar kadibna ودنت رسولك صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم بس ودكت ما انت الدين كينو ايضا لما يستري بقى اللي اويل واتممت عليكم نعمتي نعمتي اذن وان اذن لما يستري ورضيت لكم الاسلام دينا اسلام كنا دين اهم بان انك قرها على النقضي جاهليه بركوازوش laakiin maaragtay iyadoo jus-iyaad ah way baaqi noqon kartaa mana ah macnaheedu in maaragtay diinkii looga baxaayo hadday yani jus-iyaadka qaarkood dadkii laga helo marka kitaabkii sunnadu waan dhex yaallaan marka jaahiliyadii ba adduunkii oo dhan camimtay oo koobtay in la yidhaha ma aha irtadat ilbashariyatu in la yidhaahdo ma aha bashariyada lagama wado hadda kuwii muxuu ahaa yahuuddi iyo nasaaradii iyo mushrikiintii iyo noocyadoodii kala duwanaa buudiyiintii iyo hinduuskii iyo maaragtay kama wadaane waxay ku leeyihiin xataa kuwan islaamka sheeganaya wuxuu leeyahay sayid qudbi kitaabkiisa fii dalaali اqur'aan wuxuu leeyahy laqad istazaara الzamaanu ka hay-atihi yowma jaءa hada diinu lilbashariyati bilaa ilaha ila اllah waktigii baa soo wareegay buu leeyahay siduu markii horeba ahaa yuu ku noqday buu ku leeyahay maalinkii diintani ay dadka u timid oo laa ilaha illa اllah loo keenay dadkii oo dhan waa ay ridoobeen buu leeyahay oo waxay u noqdeen inay addoommo caabudaan iyo maaragtay dulmigii diinaha kale laa ilaha illa llahuna waa laga noqday yuu leeyahay wain dala fariiqu minha yuraddidu cala alma'aadini laa ilaaha ila allah yani qaar dadkii kamidaba ha ku celceliyaan ma'aadinta iyo manaarooyinka laa ilaaha illa haba yidhaahdaane duuna an yudrika madluulaha iyadoo macnihii aanu garanaynin wa duuna an yacniya hada almadluula wahuwa yuraddiduha isagoon madluulkaas maaragtay aan u jeedin de haddaanu garanayn marka yacniya waxaa dhici karta in dabcada sida saxda ay tahay yaciya allahu akbar allahu aclam yaciya inay taa dhici karta marka wuu isaga dhadhawaaqaya oo afkiisa carabkiisa ku noqnoqonayo un moogiye waxba ka garan maayo wa duuna an yarfuda sharciyata alxaakimiyat alati yaddaciiha alcibaadu lianfusihim isagoo markaa aan diidaynin sharcinimadii xaakimiyadii ay sheeganayeen addoommadu naftoodu sheeganayeen wahiya muraadifun liluluhiya buu ku leeyahay xaakimiyadu waxay la mid tahay oy la macno tahay oo aanay ka duwanayn uluuhiyada sawaun iddacowha ka afraadin waxaa islamida uu ku leeyahy inay sheegtaan uluuhiyadaas iyo xaakimiyadaas iyagoo afraad ah keli keli aw ka tashkiilaatin tashriiciya ama maaragtay koox is aruursatay oo sharci dejin iyo waxaas ka shaqaynaysa aw ka shucuubin ama iyagoo shacab ah falafraadu ka tashkiilaati ka shucuubi leysat aalihatan afraaddii iyo marka tashkiilaadkii iyo lamid yihiin iyo shucuubtiibe dee aaliha ma aha falaysa laha idan xaqu lxaakimiya xaakimiyadii wax xaqa kuma laha buu leeyahy waaye waa sax sharci in dadka loo dejiyo oo xalaal iyo xaaraan dadkii maaragtay loo loo sheego waa wax maaragtay allah uu xaq u leeyahay rasuulkii baana sal lla slm soo gaarsiiya dadka oo dadka sharci dad looma dejin karo sharciga alla khilaafsan wuxuu leeyahay ilaa ana albashariyata caadad ila aljaahiliya laakin dad bashariyadii waxay u noqdeen buu leeyahy jaahiliyadii wartadad can laa ilaha illa allah marka bashariyadii la sheega ogaada de waa muslimiinta ogaada wartadad can laa ilaha illa allah waxay ka ridoobeen laa ilaha illa allah way ka ridoobeen faactat bashariyadii marka waa dadkii oo dhane lihaulaai alcibaad addoomadaasi waxay siiyeen khasaa'isa aluluuhiyati uluuhiyadii waxyaabihii ay la goonid oo u gaarka ahayd ayada walam tacud mana noqonin buu leey tuwaxid allaha mid alla keli yeelaysa ma aha wa tukhlisu lahu lwalaa'a welihii iyo xiriirintii alla maaratay u gaar yeelaysa ma noqonin buu leeyahay albashariyatu bijumlatiha marka dadkii oo dhan dhammaantood bima fiiha ulaaika aladiina yuradiduuna cala alma'aadini fii mashaariq alard wa magaaribiha kalimaati laa ilaha illa allah bilaa madluulin walaa waaqic wuxuu ku leeyahay bashariyadii iyo dadkii dhammaantood iyadoo ay ku jiraan kuwaas celceliya oo ku dhadhawaaqaaya manaarooyinka aadaanka ka sheegaya dhulka berigiisa iyo galbeedkiisa ku celcelinaya laa ilaha illa allah iyadoo wax madluula aan lahayn waaqicna aan lahayn wa haaulaai athqalu isman wa ashaddu cadaaban yowma alqiyaama kuwaasaa dembigoodu aad uga culus yahay cadaabkana uu ka daran yahay yowma alqiyaama يعني كوا كلو كودا لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد وحي كردوا بين وحي أردوا بين ده وحي نقدين إن أدوم اللي عابدوا من بعد ما تبين لهم الهدى أول وحولها والجاهلين هذا المحول ليه وعواو كالعب يعني حجدوا وقنت وتناقض أهل بدعنا تناقض كوالو يقانا in warkooda isburiyo wuxuu ku leeyahay addoommadii in la caabuday u noqdeen markii hanuunku u cadaaday kadib wa min bacdi an kaanuu fii diin illaah markay diinka alle ku jiri jireen kadib waa muslimiinta joogta hadda mogta diinka hadda kuma jiraan waa macnuhu famaa axwaja alcusbata almuslima waa kooxdiisii mogta xisbigiisi gaarkaas sayid qudbi wuxuu leeyahay maxaa uga baahi badan kooxda muslimka ah alyowma an taqifa maanta an taqifa tawiila amaama hadihi alaayaat albayinaat aayadahan inay dul istaagto waa suurat ancaam aayada ku jira mogta aada buu marka afkaartiisa maarata ugu faafiyey waxaas uu tafsiirka ku sheegay oo fi dalaal qur'aan lagu magacaabo ma axwajaha an taqifa amaama aayat alwalaa maxaa uga baahi badan inay aayaddaas maaragtay walaaga ka sheekeynaysa ay dul istaagaan calaa kulli xaal warkii marka waa sii dheeryahay qofkii raba halkaas uu noqon karaa aayadda ka horreysa qul akayr allahi atakhidu waliyan faatir samawaati iyo meelahaas un aayadahaas waay yani labaiyo tobanaad ilaa sagaaliyo tobanaad oo suurat ancaama taqriiban allahu lmustacaan kitaabkiisa la yiraahdo maalim fi طariiq dabcan anugu waxaan hayaa الله المستعان الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية أي طابعين أو شعار كود وكو يالو أو ودبا الإسلام قار كود مالتي لقو قيبية طبعا هذه سدحات 1403 إي 1983 يعني كون يافر بغل سدح دي كون سقال بغل زيتين سدح دي يا كتاب كان لطابعي صفحة مركبة طبعا هذه سدحات وهذا صفحة مالتي كو إي سقاشنات مجتمعات الإسلام كوا وتكفيرنا يا warkii uu halkaas ku lahaa war u eg buu halkan ku leeyahay oo wuxuu ka sheekeynayaa sida maaragtay mujtamacaadku ay maaragtay jaahili u noqdeen mujtamac jaahiliya waxa la yidhaha ku leeyahy mujtamac kasta oo aan mujtamaca muslimka ahayn waa mujtamac kasta oon cibaadada alle u khaalis yeelaynin cibaadadaas waxay ku rumoobaysaa uu ku leeyahay tasawurkii xagga caqiidada ahaa iyo maaragtay cibaadaadkii iyo shareecadii maaragtay qaanuunka ahayd buu leeyahay marka qeexidaas marka aan macnaha wax ku miisaana buu ku leeyahay waxaa soo gelaya mujtamaca jaahiliga ah dhammaan mujtamacaadka maanta dhulka jooga mujtamacaadkii shuucigaa soo gelaya buu ku leeyahay markaasuu sababtay usoo galeen sheegay mujtamacaadkii wataniga ahaa yaa soo gelaya buu ku leeyahay waa indiya iyo jabaan iyo filibiin iyo africa maaragtay yuu sheegayaa sababtay kusoo galeen buu sheegay yahuudda iyo nasaarada yaa soo gelaya buu yihi sababtay kusoo gelayaan buu sheegay waayahay waa socda waa wada warka wa akhiiran buu yihi marka kama dambaysta yadkhulu fi iطaar اlmujtamac اjaahiliya tilka اlmujtamacaat alati tazcumu linafsiha anaha muslima kama dambaystii waxaa soo gelaya xayndaabkaas bulshada jaahiliga ah waxaa soo gelaya mujtamacaadka sheegta inay muslim yihiin muslimnimo uma qirsana way sheegtaan buu leeyahay marka mujtamacaadkani xayndaabkaa soo geli maayaan iyadoo sababtu ay tahay inay yani uluuhiye u qiraayaan allah waxaan ahayn ama ay wax kale ay caabudayaan laakiinse cubuudiya lilaahi baa waxa ayaa ka maqan iyaga oo yacni nidaamkoodii nolosha habdhaqankii nolosha yaa maaragtay a ka khariban buu leeyahay iyadu marka mujtamacaadkaas buu ka sheekeynaya aanay ictiqaadininin maaragtay ilaahnimada waxaan allah ahayne khasaaistii iyo waxyaabihii uluuhiyada ee la goonida ahayd kii ugu khaassanaa yay waxay siiyaan allah waxaan ahayn oo waxay ka diin dhigtaan xaakimiyadii waxaan allah ahayn xaakimiyadaas bay marka nidaamkii ka qaataan iyo shareecadii iyo maaragtay dhaqamadii iyo wax ay wax ku miisaamaan iyo caadooyinkooda iyo maaragtay hiddahooda iyo wax alla wax noloshooda ku taagantao dhan allana wuxuu yidhi buu leeyahay waman lam yaxkum bima anzala allah fa ulaaika hum lkaafiruun qofkan wax ku xukmin waxaa lasoo dejiyey waa gaalo iyadoo tafsiirka salafka aan la fiirinay iyuu marka soo daliilsanaa aayaddi dadki waa kuwa waa ku xukumayey mogta aayaddaasaa qabatay kuwii la xukumayana alam tara iladiina yazcumuuna muwaadan maarata ogaanin kuwa maaragtay sheeganaya inay iimaan ay la yimaadeen ay rumaysan yihin wax la soo dejiyay adiga kugu soo dejiyey wix adiga hortaa la soo dejin ay rumaysan yihiin inay doonayaan inay xuguntamaan daaguut iyadoo la faray inay ku gaaloobaan ilaa alla uu yidhi falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum yani rabbigaadan ku dhaartaye ma rumaynayaan ma rumaynayaan iyago marka waa rumayn aan islaamkiiba shaqa lagu lahayn waayo lakin ahlucilmigu waxay leeyihin taas oo kale iimaankii waajibka ah lagama helin qofka iimaanka marka laga nafiyo wax waajibuu ka tega waay macnuhu laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min markuu rasuulku yidhi sala lla ly slam qofka zinaysanaya marka uu zinaysanaayo ma zinaysto isagoo maarata muumina macnaha iimaanka waajibka ah ma rumaysna waxbaa maaragtay ka qaldan lakin diinkiibu ka baxa lama lah iyagu laakiin maya waxay usoo deliisana ayadan o kale khalaas qofkii diinkii waa ka baxa xakama bigayri ma anzal allah diinki waa ka baxa maaragtay lam yuxakim irasuula diinki waa ka baxa iyado wax tafsiila iyo alla gelinayn warka marka sayidaa weli sii wate eh wuxuu leeyahay sida alla uu yuhuudda iyo nasaarada ugu sifeeyey mar lasoo dhaafay shirki iyo gaalnimo iyo inay cibaadada alle ka leexdeen oo maaragtay culimmadoodii iyo suufiyadoodii ay rabbiyaal ka dhigteen markii ay maaragtay muxuu leeyahay limujarad an jacaluu lilaxbaari warbaan maa yajcaluhu aladiina yaquuluuna anfusahum innahum muslimuun markii ay u yeeleen maaragtay axbaartii iyo ruhbaantii wax hadda kuwa naftooda dhahaya muslimiin baan nahay isaga ma qirsana islaamkii moogtahay ay qaar ayaga ka mid ay u sameeyeen oo kale marka allana yuhuuddii iyo nasaaradii taas wuxuu maaragtay ka soo qaaday inay shirki ku dhaceen sidii inay ciise rabbi ka dhigteen oo kale oy caabudayeen iyo la mid tahay buu leeyahy inay macnaha axkaamtii ka qaateen oo xalaashii iyo xaaraantii ay nimankaas ka qaateen tan taas bay lamid tahay ku leeyahy waa cibaadad alloo laga baxay buu ku leeyahy diinkii alloo laga baxay waayo wuu ku leeyahy kadibna waa shahaadatu laa ilaaha ila allah oo laga baxay waayo halkaasuu mariyey marka warki mujtamacaadkaas marka oo hadda muslimka sheeganayo ku leeyahay qaar cilmaaniya muujistaan oo calaaqa diin lama lihin bay leeyihiin qaar diinka waa ixtiraameyn ay leeyihin lakiinse nidaamkii bulshada shaqa kuma leh qaar maaragtay waxyaabaha heybka oo qarsoon bay diidan yihiin wax muuqda keliya oo cilmi ku dhisanaan rabnaa ay leeyihiin waana sheegasho marka jaahilnimo ku dhisanoo juhaasha keliya ku hadla buu leeyahy marka wuxuu ixaalo u sameeyey hoosti wuxuu yidhi wacindahu mafaatixu اlgeybi laa yaclamuha ilaa hu halkaas la raajacshuu leeyahy juska toddobaad ee dilaalka ka mid a xaashiyuusaas ku leeyahy qaarkoodna marka mujtamacaadkaas xaakimiyadii ficliga ahayd allah waxaan hayn bay u yeelayaan buu leeyahy oo waxa ay doonaan bay dejiyaan buu leeyahy oo sharci ah wixii ay marka sharci dejiyeen bay leeyihiin tan waa shareecada alle marka mujtamacaadkaas lasoo dhaafo dhan waxay isaga mid yihin buu ku leeyahay inaan cibaadada alle maaragtay aanay ku taagnayn haddii marka taas ay caddaatay buu ku leeyahay oo wax sugan ay noqotay mowqifka islaamka uu mujtamacaadkaas ka taagan yahay mujtamacaadka jaahiliga dhammaan hal cibaarou ku kooban yahay inahu yarfudu اlictiraafa biislaamiyati hadi اlmujtamacaati kuliha wa sharciyatiha biictibaarih wuxuu diidan yahay islaamku inuu ictiraafo in mujtamacaadkaasi ay islaam yihiin dhammaan waa ka diidan yahay oma ictiraafsana sharcina ma ahan buu leeyahy islaamku ma fiirinayo ku leeyahy marka cunwaanaadka iyo yacni laafitaadka lasoo dhejisanaayo boorarka lasoo dhejisanaayo iyo calaamooyinka la muujisanaayo ma fiiriyu ku leeyahay sababtoo ah waxaa kulmiya iyaga noloshoodii inaanay ku taagnayn in cibaadada allah loo keli yeelo marka sidaa darteed ama intaa kadib waxay ku kuransan tahay oo ku urursan tahay mujtamacaadkaas kudh kulligood ku urursan yihiin tilmaan keliya oo ah sifatu ljaahiliya halkaasuu mariyey marka marka nimankan yani mujtamacaadkii hadda tagfiirinaya halkaasay ka biyo cabeen isaguna waa un fikirkii khawaarijta unbuu maaragtay uu keenay oo khawaarijtaas yaa maaragtay dadka ku tagfiirin jiray arrimaha noocaas oo kale ah waa noo imaan doontaa meesha maaragtay ay khawaarijta ka galaan nimankan takfiirka lagu sheego على كل حال manka tawaquf والتabayun waxaan nidhi yani qofkii aan noo cadaanin qofkii aanay noo cadaanin islaamnimadiisa islaamnimo u sugmaynay leeyihin si kastuu laa ilaha illa u yihahdo si kastuu u dukado u soomo marka qofkii gaalnimadiisa noo cadaato haddi waaba noo cadaatay bay leeyihin qofkii kalena waxay leeyihiin anagu waaka waa ka tawaqufaynaa bay leeyihin marka dadka o dhan hadda mujtamac jaahiliya waayo bay leeyihiin oy ku sugan yihiin waxay uun soo reebaan sida daahirka ah nimanka xarakaadka ku jiray oo ururada waxay leeyihin nimankaasi daaquudkii way ka soo baxeen oo urur bay maaragtay isku aruursadeen marka nimanka tawaquf iyo tabayun la baxay intaan ka aqaano ee xarakiyiinta ma takfiiriyaan waxay yidhaahdaan masaa'il baan isku khilaafsannahay kuwa hadda hadlayna iyaga laftoodu kama muuqanin inay maarata nimankan xarakaadka ku jira ay takfiirinayan waa un qaldan yihin bay leeyihin marka xarakiyiintu jaahiliyadii waa ay ka soo baxeen bu ayay leeyihin marka waad dareemaysaa sida maaragtay huluwi loogu sameeyey oo loogu talax tegay urur ku jiridda iyo urur samaynta waana wax laga xumaado nimankan tawaqufka iyo tabayunka ah waxay leeyihiin haddii mujtamacaadkii iyo bulshooyinkii aysan si toosa uga soo horjeesanin dowladda oo aysan takfiirinin xukunkooda iyaguna wuxuu noqonayaa xukunkii dowladda ninka la yidhaha marka shukri mustafa jamaacadiisa kolley dalabat cilmiga qaarkood waxay leeyihiin nimankan maxamuud nuur cuhmaan keenadiid ninka la leeyahay oo qardha saldhigga u yahay meelo badan waddan ka mida jooga nimankaasi waxaa la leeyahay shukri mustafihi yay maaragtay ku afkaar yihiin waxba ugama duwana marka kulli waxaad moodaa inay kayani ka fallaagoobeen kuwii tawaqufka iyo tabayunka ahaa ee aan anagu soomaaliya ku aqoon jirnay qadiiman waana kuwa hadda markay soo baxeen dhowr maalmood ka hor yiri anagu afartan sano waa jirnay bay leeyihin marka nimankan la yidhaahdo ee kuwan maaragtay jamacatulmuslimiin isku magacaabay ee shukri mustafa uu madaxda u ahaa markii la dila kadibna iyo rag kale uun madaxda ay u noqdeen waxay raacsan yihiin firqa khawaarijtii ka mida oo bayhasiya la yidhaahdo abuu bayhas nin la yidhaahdo yaa loo nisbeeyaa oo khaariji ahaa khawaarijtu waa dad aada u fara badan bay ah wa iskhilaafeen marka waxyaabaha lala yaabo hadaladooda ka mida waxaa ka mid ah inay leeyihiin ninkii madaxda ah yani magacu doona ha yeeshee hadduu gaaloobo dadka uu u taliyana ayaguna waa gaalo kii jooga iyo kii maqanba idaa kafara alimaamu kafarat alraciyatu alghaa'ibu minhum washaahid bay leeyihiin maqaalaat alislaamiyiin ayaad warkaas ka helaysaa oo ashcari uu leeyahay marka nimankaasi waa niman khawaarijtii ka mid ah saasay marka iyagu qabaan kuwa marka tawaqufka iyo tabayunka la yidhaahdo waxay iyaguna galaan oo ay u abtirsadaan haddaanay ogeyn hadda ha ogaadaane niman kaleoo khawaarija oo la yidhaahdo al akhnasiya nin akhnas la yidhaahdo yay u abtirsadaan marka kooxdaas akhnasiyada yatawaqafuuna can jamiici man fi daari اtaqiya min muntaxiliy alislaam wa ahli اlqibla ila man qad carafuu minhu iimaana fayatawalawnahu calayhi aw kufra fayatabaraؤuuna minhu liajlihi wayuxarimuuna اliqtiyaala walqatla fi siri wuxuu kasoo naqliyey ashcari warkaasu kasoo naqlina waxay ka joogsadaan dhammaan daaru taqiya dadka jooga daaru taqiyadu waa maxay waa meesha hadda diinkooda aanay ku muujisan karin waa dadka muslimiinta meesha degan yihin iyagu muslimiinta mogtahay waa maaha islaam uma qirsanaa kuwa islaamka sheeganaya bay leeyihiin min muntaxilii ahli islaam wa ahli qibla waan ka joogsanaynaa bay leeyihin macnaa ma xukumayno ilaa man qad carafuu minhu iimaanan qofka iimaankiisa hubsadeen moogiyi oo marka ay ka weli yeeshaan marka oo iimaankii maarata ay u qiraan ama ay gaalnimo ka ogaadeeno ay u caddaatay gaalnimadiisiyo ay markaa ay ka beri noqdeen arrintaa darteed oo caddaashadas way caddaatay si qarsoodiyana waxuma dilaan ayagu nimankan marka tawaquf watabayun la yidhaahdo waxyaabaha ay dadka ku gaalaysiiyaan waxaa ugu badan masalada alxukm bigayri maa anzala allah oo la iska itlaaqo oo qof kasta oo aan maaragtay manhajkoodii qaadanin la leeyahay matalan hada idaa xakama bigayri maa anzala allah waxaa la leeyahay iyadoon ma tafsiirka salafka la fiirinaynin tafsiirka ibnu cabaas ee uu lahaa kufrun duuna kufrin ama uu mar kale lahaa man aqara walam yaxkum fahuwa daalim waman jaxada huwa kaafir qofkii macnaha xaqi iyo maarata diintii iyo xukunkaa qirsan hadduu wax ku xukumi waayo maadaama uu rumaysan yahay waa daalim buu leeyahy laakiin qofkii jaxdi ay ka tahay oo dafirsan xukumkaas waa u gaaloobay warkaas iyagu marka ma ogola marka agtooda kama jiro tafsiirkaasi marka fahamkii salafka iyo fahamkii saxaabada ma rabaan fahamkii khawaarijta iyo sayid qudbi ayaa agtooda ka jira marka intan ka aqaano nimankan yani taqriiban qiyaastii kun sagaal boqol sideetan labadii bisha maarata gaalada waxay dhihi jireen sayid qudbi iyo maxamed qudbi iyo mawduudi ma ahane ciid kale aan kutubtooda la akrin marka kalsooni gaara ayay maarata kuwaas ku qabaan culamada kalena waxaad moodaaba inay midha is yiraahdeen qofkii waxa ay qoraan akhrista ama dhegeysta dariiqii kooxdooda waa uu ka leexan doonaa inay isleeyihiin baad moodaa marka sidaa darteed dadka uguma maaragtay naseexeeyaan inay ka faa'iideystaan culummada kale masaladaas xaakimiyada waxay diin ka dhigteen inay iska dul dhigaan oo ay ku camimaan gaalaysiin dhammaan cid kasta oo wax ku xukunta waxaan allah soo dejin iyagoon kala saarayn dadkaas ahlu sunnuhu waxay leeyihiin ninka xaakimka ah hadduu rumaysan yahay xukunka allah oo ictiqaadsan yahay inuu waajib ku yahay oo shahwo ama adduunyo kale ay ku kalifto macnaha ku bixiso dheh ama ay ku xambaarto inuu xukumo xugun aan ahayn wixii alla soo dejiyey ama haddaanu ninkaasu lahayn xukunkii allah waaye waxaasi wixii baatilkaa wax ku xukumay xukunka alle waaye ma laha ama kan dadku sameeyeen iyo kan alle waa siman yihiin aanu lahayn ama waxaaba fiicanba kii dadku ay sameeyeen ahlu sunuu marka waxay leeyihiin xaakimkaasu diinta intaas keliya uga bixi maayo marka waxaa waajib ah in loo naseexeeyo oo maaragtay la waaniyo oo dacwo fiican laga guto oo allah ka cabsa la yidhahdo haddii aad u fiirsato xadiidkii muslim uu weriyo albara ibn macaazib uu ka wariyey bukhaarina uu ibnu cumar uu ka wariyey laakiin kan bara ibnu caazib waxaa ku jira sabab nusuulka aayadahan khawaarijtu ay aada u soo deliilsaan ay dad ku tagfiiriyaan bal waxa ay ku soo degeen aan isla aragno bara ibnu caazib yaa wuxuu leeyahay mura calى الnabiy sal ا slam biyahuudiyi muxamama majluuda waxaa rasuulka sal ly slm lala soo maray nin yahuudi ah oo la madoobeeyey wejiga laga madoobeeyey dhuxul laga mariyey haddana karbaash lagu garaacay markaas rasulka sal slm u yeeray oo wuxuu ku yidhi haakada tajiduuna xadda zaani fii kitaabikum su-aal buu u jeediyey wuxuu yidhi ninka zinaysta isagoo guur soo maray ile kan laga hadlayo waa kaase ma sidaas baa aad ka aragtaan buu kuley kitaabkiisa aad kitaabkiina aad ka helaysaan oo towraad ah markaasi waxay yidhahdeen haa kitaabkii way ku beer abuurteen soo ma jeedin xukum allah xukunkiisa aan ahayn yay allah u tiiriyeen markaasuu rasulka sal slam nin culimmadoodii ka mida u yeero wuxuu yidhi allan kugu dhaarshiyey allihii towraad muuse kusoo dejiyey eh ma saasaa kitaabkiina ku qoran in xadka zaaniga muxsanka uu yahay markaasuu yidhi maya haddaadan alle igu ehbin lahaynna kuma sheegeen buu yidhi waxaan helaynaa buu yidhi in dhagax lagu dilaayo laakiin nimankeenii qiimaha lahaayo yani cidda dadkii ugu sarsareeye ahaa yaa zinadii ku badatay markaasaa markii kii maaragtay laandheeraha ah aan soo qabanana aan faraha ka qaadayni kii taagta daraa aan soo qabanana haddii aan soo qabanana daxadku waa ku fulinayn asaga markaasaa waxaa niriu yidhi dee bal kaalaya aan isugu nimaado mid dadkao dhan u wada dhexeeya markaasaan waxaan keennay buu leeyahay xukunka ah in wejiga laga madoobeeyo lana karbaasho meeshii dhagax lagu dili lahaa markaasaa rasulka sal slm wuxuu yidhi allahuma inii awalu man axyaa amraka idaa maatuuh anigu waxaan ahay kii markii amarkaada yani kii ugu horeeye nooleeya markay dileen kadib amarkaadi markaasuu rasulka sal slm ila way u keenaane inuu xukmiyo u keenaane wuxuu yidhi khalaas hala rajmiye buu yidhi markaas alla wuxuu soo dejiyey yaa ayuha rasuul la yaxzunka aladiina yusaaricuuna fi kufri ilaa laga gaaray in uutiitum hada fakhuduuhu iyaga saas leh haddii uu idin idinla yimaado waxa adinku bidcada aad keensateen oo ah in la madoobeeyo wejiga oo lana yani jaydlo la karbaasho dee qaata warkiisa marka maxamed u imaado hadduu idin faro arrinkaasna qaata hadduu idin iftoodo in dhagax lagu dilana faxdaru ka digtoonaada markaasaa alla soo dejiyey wman lam yaxkum bima anzla اllah faulaika hm اlkaafiruun wman lam yaxkum bima anzla اllah faulaika hm اظaalimuun wman lam yaxkum bima anzla اllah faulaika hm اlfaasiquun fi اlkufaari kuliha yuu leeyay bara ibn caazib ayadu waxay ku soo degeen gaaladaasay ku soo degeen marka aayaddaas aayadahaasi waxay ku soo degeen niman alla ku been abuurtay ma ahayn arrintu inay marat xakamu bغyr ma anzl اlah keliya arrintu ma aanay ahayn haddaba axaadiistu waxay ku caddaysay in maaragtay mujaradka tegiddaas laga tegay xukunka alle aan maaragtay qofkii lagula xukmin gaalnimo eh ee wax kale ay jireenoo ziyaado ah oo ah bedelid ay bedeleen bay waxay dhaheen waxaas aan keenay lafteedaaba alle xaggiisa ka ahaado oo kitaabka alleba ku jirtaa yirahdeen marka alley ku been abuurteen waa arrin marka macsi caadi aan ahayn waay waa kufri cadoo aan laisku khilaafsanayn taas in wax khilaafsan wixii alla uu xukumay qofku intuu xukumo haddana uu yiraahdo allah maaragtay raalli ka ah arrinkan ama diinkiisi bay ka mid tahy waa arrin ziyaado ah taa marka haddaan intaa uga baxno masalada kale ay wax ku gaalaysiyaan oo ku xukumaan dadka inay ku gaaloobeen waa muwaalaat kufaar waxa la yihahdo in gaalo sokeeyo la jecel yahay laga dhigto loona gargaaro gaaladii muwaalaadku macnihiisu yani carabi ahaan haddaad fiiriso waa unsaas xadiidkii marka ka hadlaayey xaatib ibnu abi baltaca qisadiisii inuu gaaladii warka muslimiinta uu siiyey oo uun maarata nooc muwaalada uu sameeyey rasuulka sal l slam wuxuu yidhi maxaa kugu xambaaray isagina wuxuu yidhi dee dadku waxay maka ku lahaayeen dad maaragtay waxyaabo lagu dhowro xoolahooda iyo iyay ku lahaayeen anugu marka taas marka haddaan aan ku lahayn waxaan isiri buu yidhi xoogaa mani ku yeelo oo si ay kuugu ilaaliyaan maaragtay xoolahaada ee gaalnimo gama ahayn marka sadaqakum buu yidhi rasulka sal slam marka ninkan run buu idiin sheegay macnaha iimaan buu u qiray rasulka sal ll ly slam marka qof muwaalaad ku dhacay yaa rasulka sal ly slam wuxuu u qiray iimaan u qiray imaam shaaficina arrintaas wuxuu yidhi daahirkii baan qabsanaynaa buu leeyahay oo qofkii macnaha maadaama uu leeyahay aniga kufri igama ahayn iyo gaalo aan diin ahaan iyo jacayl aan diinkooda jecelaha anugu gargaaraya ama diinkooda inuu guuleysto maalan aan rabay maadaama aysan ahayn buu leeyahay oo adduunyan maarata waxaan u sameeyey uu leeyahay waa in taas la qaata buu leeyahay maaha in si kale maaragtay wax loo xukumo marka waxaad ugu noqon kartaa kitaabkiisa maaragtay alum la yiraahdo risaalo oo xaqiiqatu muwaalat mukafira la yihahdo on qoray masaladaas waan ku faafaafiyey oo naqligaas waan ku keenay iyo mid kaloo التكفير بموالاة الكفار شبهات ورد عليها la yiraahdo meelahaas lagu noqon karaa iyo adugu maaragtay ama axaadiistii kutubta axaadiista lafteeda arrintaas laga ogaan karaa lakiin warka shaafici hadii la rabo in kitaabkiisa umkaa loo noqdo marka tafaasiisha ahlucilmigu ay masalada muwaalaadka ay ka sheegeen agtooda kama jirto marba haddii qofku gaalo uu kaalmaysto waa uu gaaloobay bay leeyihin ama uu u kaalmeeyo iyoon waxba kala saarayn xukum bikayr ma anzalna waa sidoo kale ma xukumo marba khalaas wax macsi la yaraa ma jirto gaalnimo un baa timid bay leeyihin laakiin wax cilmi ku dhisan ma aha warkoodu alcalaama almucalimi isaga oo ka hadlaaya in wax lagu xukumo waxaan ahayn xukunkii alleh yani kitaabka la yiraahdo alcibaada ayaad warkaas ka helaysaa oo qofku uu shaamiladoo kale uu ka baxsin karaa wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay saddex jeer yani saddexda jeer ee gaalnimada keenayso in wax lagu xukumo wax khilaafsan wixii alla soo dejiyey waa kuwan wuxuu leeyahay tan koowaad inuu wax ku xukumo wax khilaafsan wixii alla soo dejiyey misena yiraahdo kani waa wixii alla soo dejiyey waa sidii xadiidkii bara ibn caazib aan hadda ku arkayn isaga oo is og inuu been sheegaayo sidii yuhuuddu ay u xukumeen in qofkii zinaysta isagoo guur soo maray xukunkiisu yahay in la karbaasho wejigana laga madoobeeyo iyagoo sheeganaya in xukunkii shareecadooda uu sidaa qabo iyagoo qariinaya wixii sharcigoodu qabay oo ahaa in dhagax lagu dilo sida ku cad xadiidkii ibnu cumar iyo bukhaari muslim ay wariyeen iyo kii maaragtay albaraa ibnu caazib oo muslim uu wariyey oo isagu sabab nusuulkaba sheegaba kan labaadna wuxuu leeyahay waa inuu sheegto kan khilaafay xukunka alleh in guddoonkiisu uu xaq iyo cadaalad yahay waxaa isagu uu xukumay macnaha isagoo og qarsanna in waxa uu wax ku xukumay ay khilaafsan yihiin wixii alla soo dejiyey tusaale ahaan in qof islaam sheeganayaa uu xukumo in gabadha iyo wiilku aabbahood si siman waxuga dhaxlaan oo aan la kala badin karin tan saddexaad in wixii uu maskaxdiisa ka maago intuu wax ku xukmiyo haddana yidhaahdo waa xaq iyo cadaalad isagoo ay isugu mid tahay waxa uu xukumay inay sharciga waafaqaan iyo inay ka hor yimaadaan haddaba marka haddii lasii macneeyo sida ay gaalnimada u keentay waa sidan wuxuu leeyahy wadaadku tan koowaad waa alle oo lagu been abuurtay waa markuu lahaa ma og tahay intuu maaragtay xukun baatila xukumo uu alle u tiirinayay wuxuu leeyahay tan koowaad waa alle oo lagu been abuurtay sida iska muuqata sidoo kalena waa beenin la beeniyey aayadihii alleh oo ee uu qariyey maxaa yeelay wuxuu dafirsan yahay in waxa ay aayaduhu xukumeen uu yahay xukunkii alleh hadduu barnaysto waxa uu samaynayo waxaa meesha imaanaya beenin cusub iyo in alle been laga sheego oo tii hore ka dheeraada tan labaad iyo tan saddexaadu waa beenin aayadihii alle la beeniyo ama beenin aayadihii alle la beeninayo sida iska muuqata waxaa kale oo ku jira alle oo laga been sheegayo oo lagu tilmaamay wax aan u qalmin oo ah inuu xukumay wax cadaaladii iyo xaqiiba ka baxsan sidoo kale beenta alle laga sheegay waxay ka imaanaysaa sugidda la sugay ku alle wax la wadaaga oo inta uu sharci dejiyo kuraacidiisu noqonayso xaq iyo cadaalad iyada oo aan alle idan laga haysan hadalkiisa marka waxaad ugu noqon kartaan isagoo maaragtay carabi ah kitaabka alcibaada la yihah ama rafcu ishtibaah la yiraahdo raaqib alasfahani yuu ka soo naqliyey shiikhu kule shik markuu yani warkaas uu sheegayo wuxuu sharaxayaa aayaddii suurat lmaa'ida ee waman lam yaxkum bi anzal falakum alkaafiruuna ugu dambeysay wuu sharxay oo raaqib wuxuu leeyahay فإذا قيل حكم بالباطل فمعناه أجرى الباطل حكم الحق أ- أ- مج- مجرى الحكم أجرى الباطل مجرى الحكم يعني قفكي يعني حق إيه، حكمك أصلهان حق اللغة ده والقضاء بالعدل وإن عدالت وحلقوا حكمه marka xukun waxaa la yidhahdaa in cadaalad wax lagu xukumo sida lisaanulcarab iyo kutub kaleba ku jirta laakiin in yani xukumid iyo alqada yani in, in, in qada yani qa- yani qada iyo xukumid oo dhan lagu la yiraahdo maaragtay eh, baatil ba iska ahaatee xukum la yiraahdo waa arrin maaragtay tawasuc uu ku jira wuu leeyahay xog- xukun dulmi ku dhisan in lagu itlaaqo xukun waa arrin tawasuc ku dhisan buu ku leeyahay marka raaqib wuxuu leeyahay xakama bilbaatili haddii la yidhaahdo baatil buu wax ku xukumay macnaheedu wuxuu yahay baatilkii ayuu ka dhigay sidii inuu xaq yahay oo kale marka warkaasi waa war aada u fiican ee halkaa ha loogu noqdo marka nimankaanu sida aan markii horeba soo sheegay waa nimanka tawaquf iyo tabayun la yiraahdo oo magac uun cusub la soo baxa runtiina maslaxad ayaa ku jirtaan isleeyahay inay ismuujiyaan oo qofkii raacaya marka hadda wuxuu raacayaa isagoo og waxa ay maaragtay eh, yihiin inkastoo aanan caamada ugu nasiixaynin marnaba aslan inay dhegaystaan nimankan waxay ay daldalayaan oo ay ka soo buuxiyeen internetka ahlu bidca lama dhegaysto dhegaha laga furaysan jiray waqtigii salafka waxaana dadka loogu nasiixin jiray inaanay marnaba dhegaysanin sababtoo ah aayadii alle ayay dhex dabaaranayaan oo baatil bay wadaan in la dhegaysto marka ma aha in la fududaysto maaho la yidhaahdo waxaan cusub bal aan ka sal gaaro qofka isagoo jaahiloon diintiisi garanaynin inuu dhegihiisa u furo iyo qalbigiisaba qof walba oo u dhegaysto waa maaragtay dayacaad uu naftiisi dayacay oo uu khatar inay gasho u horseeday sababto waxa uu sheegayo qalbigaada way geli karaan qalbiga bani aadamkuna waa daciif shubhooyinkuna waa kuwo wax dafa sida culimmadu ay dhihi jireen marka marnaba ayaan la dhegaysanin nimankaas marka waxaan leenahay nimankaas waxay baaqi weli ku yihiin wixii ay ahaan jireen waxaan ay ku celcelinayaan oo oo maaragtay in allah xukunkiis waxaan wax lagu xukumay oo saas lagu gaaloobay iyo masaladan maarata muwaalaadka ay wax ku tagfiirinayaan iyo wixii la halmaala unbay maarata weli ku celceliyaan marka dadkii in wax kale ka maqan yihiinba uma haystaan wixii marka ay awood u lahaayeen oo ay dadka maaragtay eh, dacwo saxa inay gaarsiiyaan ay waajib ahayd iyagiianba hadda dacwo saxa aan haynin maxay marka dacwo saxa ay gaarsiiyaan qofku hadduu xaqa ku qa- qanco oo ariiqi salafka uu raaco dadka tawxiidku ugu yeeraa isagoo qof alle rabbinimo u raali noqday oo islaamkiina diinahaan u raali noqday nebi maxamed sal ly sl risaalo u qiray aan jaahilnimo iyo ta'wiil iyo wax noocaas oo kale diinta uga saaraynin marka masaladaas xukunka uunbay xoogga saaraan oo weliba rububiyada iyo uluuhiyadana ay isku khaldaan sidii sayid qudbiba uu isugu khalday marka nimankani marka ay maaragtay maxamed qudbi iyo mawduudi keliya wax laga dhegeysto ay ay leeyihiin dee mawduudi waa garanaysaa oo maslaxaat alarbaca wax la yidhaahdo yuu alifay oo alilaah iyo alrabu iyo addiin iyo alcibaada uga sheekeynayaa uu leeyahay markaasuu dariiqo cusub oo maarata mubtadaca uga sheekeeyey isagoo leh dadkii jaahil bay arrinkaa ka yihiinoo waagi hore carabtu waxbay fahmayaanoo dadkii ka dambeeyey waxba fahmi maayaan buu leeyahay marka al alilaah maba yaqaanaan buu leeyahay iyo alrabbi iyo alcibaada iyo addiin dadkii garan maayaan buu leeyahay diintina wuxuu marka isagu eh, ku fasiraa masaladan xaakimiyada ah iyo sultada yuu ku fasiraa marka calaa kulli xaal runtii waxaa jira kitaab manhaju اlanbiya fi dacwati ilى allah fiihi alxikmat walcaql la yidhaahdo oo uu leeyahay sheekh rabiic allah dhowre wajazaahu اllahu can alislaami wاlmuslimiina khayra calaa kuli xaal kitaabkaas wuxuu ku radiyey mawduudii buu ku radiyey waa kitaab aada u qiimo badan oo masaladaas huluwiga uu ku sameeyey masaladaas huluwiga uu ku sameeyey uu dadkii ugu cadeeyey jazahu اllahu khayra sayid qudbina aada buu u naqdiyey kitaabo fara badan buu ka qoray oo dhowr ah jazahu اllahu khayra marka meelahaasa loogu noqon karaa maxamed qudbi waxaad arkeysaa kitaabkiisa waaqiculmucaasir la yiraahdo isaga oo leh markuu ka hadlayo maaragtay in mujtamacaadkan la xukumo wuxuu ku leeyahay maruu ka hadlayo maaragtay mujtamacaadka aan ku noolnahay shaqooyin ma ka qaban karnaa wuxuu ku leeyahay mujtamacan jaahiliga ah annagu marka mujtamac jaahiliga aan leenahay waa kelima si khalada loo fahmi karo buu ku leeyahay oo qurbadan labaad ee islaamka uu ku jiro si khalada loo fahmi karo mujtamacaadka aan ku noolnahay buu leeyahy waa mujtamacaad jaahili ah maxamed qudbi waa leh waa kitaabkiisa waaqiclmucaasir la yiraahdo waad arkayso xarakiyiinta qaarkood inay ku leeyihiin kitaabka diin ha laga raadsado oo si fiican bu wax ku fahamsiina ay ku leeyihiin wuxuu leeyahay ina hadihi mujtamacaat alati naciishu biha alyawma mujtamacaat jaahiliya mujtamacaadka aan maanta ku dhex noolna waa mujtamacaad jaahili ah sidaan hore usoo sheegnay liannaha laa taxkumu cilladu marka maxay tahay liannaha laa taxkumu walaa tuxkamu bishariicati illah iyaduna wax kuma xukunto lagumana xukuma shareecada alleh inaha taxkumu wa tuxkamu bimanaahi jaahiliya wa sharaa'ic jaahiliya yaa lagu xukumaa buu ku leeyahay dariiqooyin jaahili ah iyo shareecooyin jaahiliya lagu xukumaa buu ku leeyahay wa kullu xukmin gayra xukmi illahi huwa kamaa bayana allahu fi kitaabihi lmunazl xukmun jaahiliyun xukun kasta oo xukunka allaan ahayn waa xukun jaahili ah afa xukma jaahiliyati yabuuna waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuqinuun aayadaasu soo daliilsada xukunka jaahiliyaday doonayaan wax maaratay allah xukum ahaan uga wanaagsan baa jira qola yaqiinsan ma jiro waa sax waana xaq aayaddaasi laakiin maaha dariiqadii khawaarijta in lagu fasira ma ah oo qof kasta oo khaldama ama macsi ku dhaca ama maaragtay xukunka alleh mar ku dhaqmi waaya in la yidhaahdo waa jaahili oo diinkii u ka baxay in la yidhaha sax maaha warkii uu soo wataa wuxuu yidhi walaayatu waadixatu dalala fi ana alxukma cinda allahi nawcaani itnaani laa haalita lahuma ima xukm allah wa ima xukm aljaahiliya xukunku waa un laba keliya waa ama xukunka alleh ama waa xukunka jaahiliyada walakin waصfuna lihadi اmujtamacaat bianaha jaahiliya liannaha taxkumu bigayri ma anzla allah laa calaaqata lahu lbatata bicaqaa'id ahli hadi اmujtamacaat wuxuu ku leeya inaan ku tilmaano mujtamacaadkan iyo bulshooyinkan inay jaahili yihiin sababtu waa maxay in wixii alla soo dejiye waxa in lagu xukumo calaaqalama laba ku leeyahay marnaba caqaa'idii dadka ku hoos noolaa mujtamacaadkan muslimiin inay yihin baa dhici karta gaalana way noqon karaan wax isku darsan oo muslimiin gaalo isku dhex yaacsan inay yihin waa dhici karta laakiinse mujtamaca tilmaantiisu waxay noqonaysaa mid raacsan hadba xukunka mujtamacaas lagu xukumo iyadoo aan la fiirinaynin caqiidada dadka ku dhex jira mujtamacaas waa sida maaragtay daaraha anugu qaybinayna buu kuleeyahy daaru xarbi ama daar islaam aanu leenaoo kale oo marka axkaamtii ka qaalibka ahayd la fiirinayo ku leeyahay iyadoo maaragtay aan la fiirinaynin dadka degan caqaa'idoodii warkii waa uu sii watay wuxuu ku leeyahay idaa carafna hada haddaan taa garanno marka falaa budda an natataraqu u ka wadaan umalayna khalad ku jiro ila alqadiyati alati tutaaru daa'iman waa inaan marka gudagalnaa buu ku leeyahay arrinta mar walbaba lasoo kiciyo ee la sheego marka aan mujtamacaadkan ku sheegno inay jaahil ay yihiin marba haddaanay shareecada laku dhaqmayn oo maxay tahay arrintaasi kayfa naxkumu cala annaasi fi hadi mujtamacaat dadka maxaan ku xukunnaa mujtamacaadkan ku nool wuxuu leeyahay waan soo cadayna buu ku leeyahay ra'yigeenna arrintan aan ka qabno hadda waxaan taagana dadka in wax la baro maaha inaan xukun hadda soo saarno maahan buu leeyahay annagu marka waktigii dadka wax la baraayaan joognaa dadku waa ina xukunka alle aanu u caddaynaa siay u gartaan oo mowqifkooda ay taa ugu dhisaan iyagoo xukunka alle si fican u garanayo laakiin mujtamaca maaragtay jaahilnimadiisu iyo jaahiliyadiisu waxay u noqonaysaa in annaga dallad jaahiliyuhu macnaha mujtamaca ay harayso oo mujtamacii haraynaysa dalladaas marka maxay tahay buu leeyahay alxukmu bigayri ma anzala allah lafdigiisu marka waa kanaa faama jaahiliyat اlmujtamac famaraduha ilaa ana hunaka madalata jaahiliya ama midalatan jaahiliya تضلل المجتمع هي الحكم بغير ما أنزل الله وهي كله وهي مظلة تضل كل الناس الواقعين تحتها المواقفين تحتها يعني ذاتك هوس الجوغة يي مارتي هرين يساقوا كله بما في ذلك الدعاة إلى الله حتى دعاة سوق جلاي أما الناس الواقفون تحت المظلة فالحكم عليهم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمد من موقفهم من هذه المظلة من موقفهم هم من هذه من المظلة وكل ذلك مركا كوا هوس نول دلدعس xukunkooda wuxuu noqonayaa sidii rasuulku wasl adeeyey mid laga qaato hadba dadku mowqifka ay ka taagan yihiin dalladaas haraysay qofkii ka raali noqda ayaduu kamid yaha buu ku leeyahy qofkii inkirana xugun gaar uu leeyaha buu ku leeyahy oo rasuulkaa yiri buu leeyahy faman jahadahum biyadihi fahuwa mumin de xadiidku waa sax laakiin si qalad ay ufasirayaan fahuwa mumin waman jahadahum bilisaani fahuwa mumin waman jahadahum biqalbi fahuwa mumin walaysa walaa dalika min iman xabatu khardaal qofkan marka nimankaa madaxda marnaba aan la dagaalamin ama carabka ama maaragtay gacanta ama qalbiga diinkii buu ka baxay bu marka iyay leeyihiin saasay ka aaminsan yihin xadidka ku fasiraan ko xadiis kalena waa keena faman kariha faqad bariha waman ankara faqad salim walakin man radiya wataabaxa haddii qofkii marka haddii uu u raaco de diinkuu ka baxay xadiidku ma laha laakiin inuu bele ku dhacay buu sheegaya kadibna marka wuxuu ka sheekeeyey inaan marka mujtamacaas yani aan marat wasiiro iyo ka noqono iyo see tahay xaalkeedu dhakhtar ma laga noqon karaa macalin iskoola ma laga noqon karaa waxaasuu kasii sheekeeyey waxba marka geli mayno lakin waxaan raba inaan idin ishaara un sayid qudbi iyo maxamed qudbi arrimahaas mujtamac iyo wixii ku saabsan saa uma kale fogeyn marka tawaqufka iyo tabayunka maxamed qudbi maaragtay cuqdo badan kama qabin waxaan rabaa inaan ku daro haddii alla yidhaahdo hadal hadal yar oo maraan munaasabo kale aan ka hadlayey aan maaragtay sheegay nimanka khawaarijta la yidhaahdo ee saxaabo badan gaalnimo ku xukumay oo bidcada ay la yimaadeen qofka ku diida gaal baa tahay yidhi oo saxaabada ku khilaafay wax badan oo ka mid a fasiraadda qur-aanka iyo xadiidka rasuulka alla sala alla alay slam wuxuu sheegay inay bani aadan suu u dhan yahay ay u xun yihiin duul la dilana ay ugu liitaan sidaas ay tahay wuxuu sheegay rasuulku sala allahu alay wasalam inay salaada iyo soonka aada ugu dadaalaan oo saxaabadii ayuu ku yidhi waad yaraysanaysaan salaadiina iyo soonkiina iyo qur-aan akhriskiinaba marka tuwada la barbar dhigo haddana wuxuu yidhi rasuulku sal l slm qur-aanka ay ayay akhriyaan kalxamahoodase ma dhaafo oo hoos uma ridna nimankaa marka khawaarijta ah wax bannaan ayay yidhahdaan mararka qaarkood sida culamadu sheegeen waa xaaraan wax sunno ahna waxaan sunno ahaynna sunnay ka dhigaan wax wanaag ahna xumaan bay ka dhigaan wax xunna wanaag bay ka dhigaan intaba waxaa laga dhaliyaa muwaalaad iyo mucaadaa yani xiriirin iyo goyn ayaa laga dhaliyaa iyo gaalaysiin iyo qoorgoyn in lagu bannaysto ninkii khawaarij ugu horreeyey wuxuu wax ku sheegay qaybintii rasuulka sala allahu alay slam sidii wax u qeybiyey cali kuwii uu la dagaalamayna waxay gaalnimo ka dhigeen wax bannaan oo ah in muslimkii dirarsanaa la kala dhex galo oo rag loo bixiyo kala xukuma in alxukmu ilaa lilaahi halkaasi ka keeneen waxay leeyihin haddii marka dadki la kala xukumo waxaan xukunka alla ahayn yaa wax lagu xukumay ayay leeyihin وبالله التوفيق
أيها الإخوة والأخوات intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaanoo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi اllahi tacaalى waricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد